الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا اللهم إنا نسألك علما نافعا وxalaalan طayiba wcamala mutaqabala ama bacd maanta waa arbaca afarta bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waxaynu insha allahu tabaaraka wa tacaala bilaabi doonaa kitaab la yidhaahdo aadaabu almucalimiin uu iska leeyahay moxamed bnu saxnuun almaliki raxmatullaahi calayh kitaabkeeni wuxuu daba socdaa laba kitaab oo hore aynuu soo akhrinay oo kale ahaa akhlaaqu xamalat alqur'aan iyo akhlaaqu alculamaa maadaamuu xamalatu alqur'aan iyo akhlaaqiyaadka looga baahan yahay aynu hore u soo akhrinay kutubtii ku saabsanayd dhinaca kalena ninka caalimiga ah ee cilmiga xambaarsan iyo akhlaaqiyaadka looga baahan yahay kitaab ku saabsan aynu soo akhrinay oo akhlaaqu alculamaa aynu soo akhrinay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaynu akhrin doonaa haddana kitaab ku saabsan aadaabta iyo akhlaaqiyaadka looga baahan yahay mucallimka haya dugsiga qur-aanka waa aadaabu almucallimiin intaynaan laakiin kitaabka sulbigiisa iyo gudihiisa gelin waxaan rabaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waqafaad inaan ka horreysiinno waqafaad dhowra oo ka kooban ilaa lix waqfo waqfada koowaad waxay noqon doontaa inaan iskortaa ku samayno makaanada iyo booska uu ku leeyahay mucallimka qur-aanku filislaam islaamka dhexdiisa uu ku leeyahay ayaynu waqfo yar ku samayn doonaa maanaa meeqaanka iyo derajada uu ku leeyahay mucallimu alqur'aani filislaam waqfada labaad waxay noqon doontaa insha allahu tabaaraka wa tacaala taariikh kooban oo ku saabsan dugsiyada qur-aanka ah oo si guud caalamalislaami iyo taariikhdii ay ku lahaan jireen ayaynu waqfo kooban insha allahu tabaaraka wa tacaala ku samayn doonaa waqfada saddexaad waxay noqon doontaa taariikhdii ay lahaan jireen dugsiyada qur-aanku markii soomaaliya la joogo ama geeska afrika si guud ahaan la joogo taariikh kooban oo ku saabsan iyana waqfo saddexaad bay noqon doontaa waqfada afraad waxay noqon doontaa inaynu sheegsheegno ama aynu wax ka sheegno mashaahiiru almucallimiin min alsaxaabati waataabiciina wahayrihim mucallimiintii ugu caansanaa ee ku caanbaxay inay dadka qur-aanka u dhigaan dugsiyada qur-aankana fadhin jiray laga soo bilaabo saxaabadii iyo dadkii ka dambeeyey gaar ahaan taabiciintii ayaynu insha allahu tabaaraka wa tacaala afraad ka sheegi doonaa waqfada afraad waxay noqon doontaa waa waqfa muujaza oo aynu ku samayn doonno kitaabka aynu akhrinaano iyo mowduuca uu ku saabsan yahay iyo muxtawayaadka dhexdiisa ku soo arooray waqfada u dambaysa waxay noqon doontaa tarjamo kooban oo aynu ka bixin doono mu'alifka kitaabka iyo aabbihii oo asaalatan kitaabka laga warinayo oo su-aal ahaan loo weydiinayo waa laba isdhashay oo moxamed iyo saxnuun weeyaan tarjamo kooban baynu insha allahu tabaaraka wa tacaala ka bixin doonaa kadibna insha allahu tabaaraka wa tacaala kitaabka iyo sulbigiisa ayaynu u geli doonaa haddaynu waqfada koowaad ka horeyno oo ah makaanat almucallim fi lislaam haddaynu ka horeyno mihnada altarbiya waatacliim waxay ka mid tahay mihanka ama shaqooyinka waaweyn ee derajada iyo booska lagu siiyey filislaam sharaf iyo fadlina waxaa ugu filan mihnadaas iyo shaqadaas inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ah khaatamu alambiyaa wa afdalu almursaliin uu ahaa shaqadan qofkii ugu horreeyey ee u qumay inuu ahaa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa shakhsi yuuxaa ilayh waxaanuu ahaa mucallim ayuu ahaa oo saxaabadiisa iyo ummaddiisa isaga ayaa qur-aanka barayay malakul jibriil iyaa ilaahay tabaaraka wa tacaala mucallim uga dhigay mucallimkii koowaad ee ummad qur-aan bara ee ummadda nebi maxamed qur-aan bara waa ayay markaas waa nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam weeyaan shaqadan markaa fadli iyo qiimo waxaa ugu filan inay tahay xirfo ka mid a shaqooyinkii iyo xirafkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku shaqaynayey allah tabaaraka wa tacaala isagoo qadiyadda taas ka warramaya wuxuu leeyahay laqad mana allaahu cala almu'miniina id bacatha fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba waalxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin ilaahay tabaaraka wa tacaala mu'miniinta uu ku manaystay gallad ayuu u galay nimco weyn ayuu u galay goormo ayuu u galay markuu rasuul ka soo saaray uu ka soo dhex saaray iyaga ka mid a luqaddiisay garanayaan dhaqankiisay garanayaan siiradiisa ayay garanayaan rasuulkaasi muxuu qabanayaa yatluu calayhim aayaatih wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba waalxikma aayaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu soo dejiyey ayuu ku dul akhrinayaa waana dahirayaayo xumaanta shirkiga macaasida kufriga jahliga dulumaadka uu leeyahay ayuu ka dahirayaa waxa uu barayaa kitaabka iyo xikmada ayuu barayaa waa kitaabka iyo sunnaha ayuu barayaa marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam shaqooyinkuu qaban jiray maxaa ka mida markaa wayucallimuhum alkitaaba waalxikma ayaa ka mid a kitaabka la barayana muxuu yahay waa kitaabka qur-aanka ah weeyaan hadday tahay alfaadiisa iyo hadday tahay macaanidiisaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu barayay waxaa kaloo rasuulku ummadda barayay alxikma oo looga jeedo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam looga jeedo saasoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam mar kale iyadoo laga hadlaayo oo suuratuljumuca lagaga hadlaayo allah wuxuu leeyahay huwa aladii bacatha fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba waalxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin caaisha radia allaahu canha xadiiduu soo saaray imaamu muslim rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay ka warisay inuu dhahay ina allaha lam yabcathnii mucanitan walaa mutacanita walaakin bacahanii mucalliman muyasira oo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ilaahay tabaaraka wa tacaala aniga ima dirin inaan dadka ku qalqalabsanaado ama aan wax ku ad adkeeyo layma dirin laakiin waxaa lay diray waxa weeyaan inaan noqdo mucallim inaan noqdo weliba mucallim dadka wax u fududeeya inaan noqdo ayaa la ii diray buu rasuulku leeyahy salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabiga la yidhaahdo mucaawiya ibnulxakam assulami radia allaahu canhu ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam sifeeyey maalin maalimaha ka mid ah ayaa saxaabigani masaajid soo galay masaajidkiiuu markaa ku tukaday isagoo salaaddii ku jira ayaa nin hindhisay soo galay masaajidka ninkiiba markaa wuxuu dhahay alxamdu lilaah saxaabigani marka isagoo islaamnimada ku cusub xoogaana ka barbartay ayuu ninkii hindhisay alxamdu lilaah yidhi uu la hadlo yarxamuka allah ayuu ku yidhi kadibna saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa bowdiya u gargaraacay iyagoo u ishaaraya inuu aamuso haddana ma aamusine wuxuu dhahay wayxakum war hooyadiid ka goblantay maxaan sameeyey maxay u haysataan kadibna haddana waxay u ishaareen inuu aamuso ayay u ishaareen intaa markuu salaada ka dhexdhaxay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa u yeedhay wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u sheegay salaada inaan dhexdeeda loo galayn in la hadlo si latifan oo sahlan oo cajiib badan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu sheegay markaasuu saxaabigani rasuulka sifeeyey wuxuu dhahay fa biabii huwa wa ummi maa ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdah axsana tacliiman minhu fawallaahi maa kaharanii walaa darabanii walaa shatamanii wuxuu yidhi saxaabigu ilaa baan ku dhaartee hortiina maan arag gadaashiina maan arag rasuulka calayhi salaatu wasalaam mucallim la mida oo haddana xagga waxbaris kula mida ma arag ilaa baan ku dhaartay wuxuu leeyahay rasuulku ima canaananin imana garaacin imana caayin si latifan ayuu iga dhaadhiciyey masaladii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ii sheegayey maxaad dareemaysaa marka waxaad dareemaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa mucallim weliba mucallim mucallimnimadiisu ay tahay boqol boqol oo haba yaraatee wax naqsiya aanay lahayn ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u ahaa mucallimnimada iyo fadliga ay leedahay waxaa ugu filan sharaf in acmaashooda iyo ajarkoodu uu yahay acmaal iyo ajar u soconaysa markay geeriyoodaan kadib sababtu maxay tahay sababtu waxa weeyaan ninka mucalimka ah dugsiga qur-aanka haya waa daaci waa daacin ila alhudaa weeyaan qofkii dadka hanuunka ugu yeedha ee daacisaa ku noqdana allah tabaaraka wa tacaala wuxuu siiyaa ajarkii dacwada waxaa kaloo alla tabaaraka wa tacaala uu siiyaa qof kasta oo dacwadaa qaata ajarka uu sameeyo ee ilaahay tabaaraka wa tacaala u siinaya wuxuu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam man dacaa ilaa hudaa kaana lahu min alajri mithlu ujuuri man tabicah laa yanqusu dalika min ujuurihim shay-a qofkii dadka hanuun ugu yeedha ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu siinayaa qof kastoo hidaayadaa qaata ajarka la siiya mid la mid ah ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu siinayaa iyagana ajarkoodii laga dhimi maayo macalimkii hidaayadan macalimnimada ugu ahaana ilaahay tabaaraka wa tacaala ajar weyn ayuu siinayaa mucalimku haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala camalkiisa uu aqbalo oo ikhlaasu u noqdo wuxuu ka mid noqonayaa dadka la yidhi acmaashoodu iyo ajarkoodu ma go-ayo ayuu noqonayaa oo wuxuu faafinayaa cilmi naafica ayuu faafinayaa waxaanu samayn karaa sadaqa jaariya ayuu samayn karaa ardaydan uu baray qur-aankana waxay noqon karaan awlaad saalixaa oo afar iyo labaatanka saa macalinkooda u soo duceeya ayay noqon karaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay idaa maata alinsaanu inqataca camaluh inqataca canhu camaluh ila min halaatin ila min sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah qofka biniaadanka markuu geeriyoodo acmaashiisii uu samayn jiray iyo ajarkiisii wuu go-aya buuggiisiina waa la laalaabaya laakiin saddex qolo ayaan ajarkooda iyo buuggooda la laabin qof sadaqa jaariyaa la baxay iyo qof cilmi naafica nashriyey iyo qof walad saalix oo u soo ducaynaya ka tegey mucalimku markaa saddexda shayba uu isku darsan karaa oo mucalimku qur-aankuu dadka barayo ee uu dadka ku dhiirigelinayo ee uu dadka xafidisiinayo waa sadaqa jaariya sadaqada jaariyadana waxaa laga yaabaa inay socoto ilaa yowmi alqiyaama inay socoto ayaa laga yaabaa sababtoo ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waamruka bilmacruufi sadaqa waamruka bilmacruufi sadaqa marka maantoo dhan markuu macalin kor taagan yahay arday oo qur-aanka akhri uu leeyahay oo sidaa dhe uu leeyahay oo ku celi uu leeyahay muxuu samaynayaa sadaqa ayuu samaynayaa sadaqadaasina waxay noqon kartaa sadaqa jaariya ayay noqon kartaa cilmigu dadka barayana waa qur-aan qur-aankuna muxuu ka mid yahay alculuum annaafica fi dunya waalaakhira weliba kow buu ka yahay cilmiga naaficana waxaa laga yaabaa ardaygiisu inuu arday kale usii dhiibo ardaygiisu inuu arday kale uu sii dhiibo buuggiisa waxaa laga yaabaa inaan la laabin ilaa qiyaamuu ka dhacayo waxaa kale oo dhici karta mucalimkan ardaydiisu inay noqdaan dad saalixiina oo nusxi leh oo macalinkooda u nasteexeeya oo mar kastoo ay soo xasuustaan oo qaabkii qur-aanka ugu dhigi jira ay soo xasuustaan noqda qaar u duceeya noqda oo ficlan waanay dhacdaa waa wax mujaraba oo la yaqaano weeyaan qof kasta markuu macalinkii soo xasuusto wuxuu leeyahay macalinkii qur-aankay soo baray khayr allaha siiyee waxaan ka maqli jiray saas iyo saas ayaan ka maqli jiray macalinkii qur-aankay soo baray maalin maalimaha ka mid a khayr allaha siiyee saasuu igula teliyey macalinkii qur-aankay soo baray anigoo qur-aanku igu adag yahay ayaa wuxuu igu dhahay saas iyo saasuu igu dhahay ilaahay waxaan weydiinayaa inuu qabrigiisa u nuuro ama khayr u siiyo hadduu nool yahayna khayr buu ugu ducaynaya ardaygii hadduu geeriyoodayna muxuu ugu ducaynayaa qabri nuuraaya ayuu ugu ducaynayaa khulaasada iyo gabagabadu waxa weeyaan macalinku waxa uu leeyahay qiimahaas iyo makaanadaas ayuu leeyahay laakiin qiimahaas iyo makaanadaasi hal shay baa shardi u ah halka shay ee shardiga u ah waxa weeyaan waa halka shay ee camal kasta oo ilaahay dartii loo qabanayo shardiga u ah waa ikhlaaska ikhlaas haddii laga waayo mucalimka laga waayo oo intaa yaree bisha soo gelaysa keliya uu fiirsanayo hadaf kelina haba yaraatee aanu lahayn qiimaha iyo darajada uu ku leeyahay mucalimku islaamka dhexdiisa uu ku leeyahay ma yeelanayo sababtoo ah rasuulku wuxuu leeyahy innama alacmaalu binniyaati wa innamaa likulli mriin maa nawaa camaasha sideedaba waxa maamula oo kiciya ama dejiya maxay tahay waa niyada qof kastaana wuxuu niyeysto ayuu leeyahy qofkii markaa mucalim qur'aana oo dugsi qur'aan fadhiya oo meesha uu fadhiyo u fadhiya alle dartii u fadhiya inuu qur-aanka nashriyana u fadhiya ajarkiisu wuxuu noqonaya ajarka nooca aynu soo sheegnay ayuu noqonaya laakiin qofkii mucalima ee dugsi qur-aan fadhiya ee alle dartii aanu fadhin ee bishaa usoo xaadira ee keliya niyadiisu ay ku soo uruursan tahay inuu xoogaa yaroo adduunyaa uu helo ay ku soo uruurtay adduunyada wuxuu nasiib ku leeyahay baa la siinayaa aakhirana wax nasiibu ku leeyahay haba yaraatee ma laha allah jala wacalaa wuxuu leeyahay man kaana yuriidu alxayaata addunyaa waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika aladiina laysa lahum fi alaakhirati ila annaar waxabita maa sanacuu fiiha wabaatilu maa kaanuu yacmaluun qof kasta oo camal aakhiro loo sameeyo adduunye ku raadiya adduunyada ayaa lagu siinaya intii ilaahay u qadari baa lagu siinaya qofkii ilaahay doono ayaa la siinaya sida aayad kaleba ay sheegtay man kaana yuriidu alcaajila cajalnaa lahu fiiha maa nashaa'u liman nuriid waxba laga dhimi maayo markii la leeyahayna intii loogu talagalay baan waxba laga dhimahaynin qofkii loogu talagalay ayaa waxba laga dhimahaynin ama aakhira soo maaha ulaa'ika aladiina laysa lahum fi alaakhirati ila annaar waxaa la rabaa markaa mucalimka qur-aanka inuu niyadiisa uu ilaaliyo ayaa la rabaa waxaa la rabaa inay niyadiisu noqoto niya saalixa ay noqoto ayaa la rabaa waxaa la rabaa camalkuu qabanayo camal khaalisa oo liwajhi illaahi loo khilaas yeelay inuu noqdo ayaa la rabaa siuu adduunkana u noqdo shakhsii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu sharfay oo fi dunya ku sharfay aakhirana darajaadka jannada uu helo waxaa kaloo la rabaa maadaama oo mas-uuliyaddan intan ay leeg tahay oo qofka muslimka ee mucalimka darajada inta leeguu ku leeyahay islaamka dhexdiisa waxaa la rabaa mas-uuliyadda uu leeyahay inuu dareemo ayaa la rabaa uu ogaado in mas-uuliyad weyn ay saaran tahay inay mas-uuliyad weyn ka saaran tahay qur-aanka uu akhrinayo iyo qaabka uu akhrinayo qur-aanka uu gudbinayo iyo qaabka uu gudbinayo ardayga uu hayo iyo qur-aanka iyo qaabka uu barayo sababtu maxay tahay sababtu waxa weeyaan waxaa aakhiro la weydiin doonaa arday kasta oo loo keenay iyo qaabka qur-aanka u baray waa la weydiin doonaa mas-uuliyaddu iska saarayna waa la weydiin doonaa ammaanada loo dhiibay inuu sideedii u gutayna waa la weydiin doonaa hadduu dayacayna ciqaabba u yaalla haddii uu ammaanada sideedii u gutayna ajar iyo abaalmarin weyn ayaa u yaalla rasuulkuna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay kullukum raacin kullukum mas-uulun can ra'iyatii buu rasuulku leeyay salawaatu rabbi wasalaamu calayh mid kasta waa raacay waxaana la weydiin doonaa wixii la raaciyey baa la weydiin doonaa mucalimka markaa dugsiga qur-aanka fadhiya maxaa la raaciyey waxaa la raaciyey ardaydaas dugsiga soo xaadiraasa iyo qaabkay qur-aanka ku baranayaan iyo namadka iyo nidaamkay qur-aanka ku baranayaan iyo wax alla wixii cilaaqa la leh qur-aan barashada ayaa la weydiinayaa oo waa mas-uuliyad la raaciyey waana mas-uuliyad maalin qiyaame la weydiin doono weeyaan mucallim kasta marka waa inuu ku xisaabtamaa su-aalaha aakhire hor yaalla waa inuu ku xisaabtamaa ee keliya aanu ku xisaabtamin inta yaree bishii ka soo gelaysa waa in yaroo khayra khayr adduunya waa taasi laakiin maxaa la rabaa midda ka weyn ee aakhire ah ee loo socdo ee hadafka ah inuu ku xisaabtamo ayaa la rabaa intaa haddaynu ku dayno maanta waqfada ku xigtaa insha allahu tabaaraka wa tacaala berri ayaynu ka bilaabi doonaa khulaasaduna waxa weeyaan in qofka mucalimka uu dareemo laba shay labadaa shay waxa weeyaan makaanada ku leeya islaamka inuu dareensanaado labo mas-uuliyadda u taalana inuu dareensanaado intaasaa muhiimaddu ay tahay ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisananaa towfiiqda inuuna waafajiyo mucalimiinta qur-aankana towfiiqda uu waafajiyo subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta استغفرك واتوب اليك